bsmi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai wa ashraf almursaliin nabiyina muxamed wacala aalihi wa asxaabihi waman tabicahum biixsaan ilaa yowm iddiin waxaanu soo maraynay kitaabkii albalaaqat alwaadixa qeybtii macaaniga alisnaad alkhabari baan ku soo jirnay kolley isku safxad ma nihin baanu malaynayaa waxaa ugu dambeysay ciwaanka ah khuruuju alkhabari can muqtada daahiri khabarkii oo ka baxay sidii daahirkiisu keensanayay oo macnaha qofkii khaaliyu dihniga ahaa ayaa hadalkii loo adkeeyey oo waxaa laga dhigay mid mutaradida ama saa'ila ama kii khaaliyu dihniga ahaa ayib ama kii shakisanaa ama munkirka ahaa ayaa tawkiidkii laga daayey oo waxaa loola mucaamilooday sidii mid khaaliyudihni ah marka namuudajka miaalka sii ah aan yar kasii eegno namuudajun bayin waxaad caddaysaa wa khuruuja alkhabari khabarka ka bixidiisa waxaad cadday can muqtada daahiri sidii daahirka ahaa uu ka baxay fii maa yaatii waxa soo socda dhexdooda qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum yaa ayuha nnaasu dadow warhooy dadow ittaquu rabbakum rabbigiin iska ilaaliya oo ka baqa aayaddii sidaasaa ilaahay tabaaraka watacaala bini aadamkii mar haddii annaas la yidhi waa reer nebi aadan oo dhane mushrikiintiiba ha ugu sii jirtee markaasaa waxaa soo dhacday inna inna zalsalata asaacati shayun cadiim horta marka hore waa amar ittaquu rabbakum waa amaroo awaamirta shareecadaba in la adkeeyo ayay xaqu leedahay waa dee awaamirta shareecadu waa adagta haddana weliba tani taqwadii bay ka sii hadlaysa in ilaahay laga boqo waxayna culimmadu yidhahdaan mixwarulqur-aanba waa in ilaahay laga boqo weyaan aayadda qur-aanku ku wareegalistaa waatee waxa weyaan lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi walaqad weysayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu llah wain takfuruu faina lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lardi wa kaana allahu ghaniyan xamiida waa aayaddaas ku jirta suurat nisa oo ilahay wuxuu leeyahay ciriyo dhulba isagaa iska leh haddana ciriyo dhulba isagoo leh idinka bini aadanka haddaad tihiin wuxuu idin amray walaqad wasayna aladiina waxaan amarnay kuwii uutuu lkitaaba min qablikum kitaabka idinka hortiin la siiyey oo yuhuud iyo nasaara iyo wixii la mid a iyo wa iyaakum idinkiinanba muslimiinta ah ee aanu qur-aanka ku soo dejinnayba waxaanu ku amarnay an ittaqullah haddaad diiddaan wain takfuru haddaad diiddaan fa inna lilaahi maa fi samaawaati wamaa fi lard waxba laydinkama baana moogta samo iyo dhul iyo wax allaacil iyo samo wixii jiraba ilaahay unbaa leh oo idinka kolley cibaadadiinnu waxbaba u tari maysiiyo taqwadiinnu wa kaana allahu haniyan xamiida marka aayaddu horta markeeda horeba waa iska aayad weyn oo markaa dee mar haddii waxa waaweynna in la adkeeyaa saxa haddana marka la yidhi war ilaahay ka baq yaa ayuha nnaasu itaquu rabbakum dadow ilaahay ka baqa talow dee waxaa baqdintaa weyn ee yacni su'aal baa qofku wuxuu noqonayaa sidii wax mutadallic ah oo u hanqaltaagaya inuu markaa sidii wax saa'il oo katoo maxaa dhacaya ilaa ilahay wuxuu yidhi ilaha ka baqaya maxaa la soo wadaa markaasaa lay ina zalsalata asaacati shayun cadiim saacadda gelgelashadeeda ama dhaqdhaqaajinteeda adduunyada ay gelgelaysaa waa shay weyn yowma tarawnaha ilaa halkaa ilaa aakhirih marka waxaa weeye hadalkaasi xoogaa muqtadada daahirkii wuu ka baxay oo markii lay dadkii ilaahay ka baqaa ayaa qofkii mukhaatabka ah wuxuu noqonayaa mutadallican ilayhi mustashrifan lahaa mid u hanqaltaagaya u himbiriirsanaya inuu waxa soo socda ogaado deedna fa nuzila mansilata saa'il almutradid sidii saa'il oo kalea laga dhigay wastuxsina ilqaa'u alkalaami ilayhi mu'akadan jaryan calaa khilaafi muqtada daahir taas waa saas miaalka labaad waxa weeyaan nin baad ku tidhi caasilwaalidayn ah ayaad ku tidhi ina bira alwaalidayni lawaajibun ina bira alwaalidayni labada waalid oo loo samafalaa la waajibun waa waajib taquuluhu hadalka waxaad ku leedahay liman qof baad ku leedahay laa yutiicu waalidayhi qofkanna waa yaqaanaa xukunka waa yaqaanaa oo birulwaalideynku inay waajib yihiin waa yaqaanaa laakiin isagiibaa caaq ah marka waxaad ula dhaqmaysaa maxay manzilat almunkir tunazilhu manzilat almunkiri birulwaalideynku inuu waajib yahay sidii mid diidan oo kale ayaad ka dhigto tawkiid baad ugu dhufatay waxaad ka dhigtay wixii la odhan jiray inkaariga inna iyo lawaajibun waajibka khabarka lagu tuuray laamilibtidaaga taasina waxa weeyaan waa sidii isagiibaa wuxuu u dhaqmayaa sidii wax aan inay waajib tahayba garanayn markaa cuumila mucaamalat almunkir saasa hadalkii loo adkeeyey miaalka saddexaad waxaa weeyaan ina allaha la muطalicun cala afcaali اlcibaad taquluhu liman yadlimu nnaasa bikayri xaq qof daalima baad aragto dadkii aan u aabayeelaynoo xaqdarro dadkii ku dulmiyaya dabeedna waxaad tidhi ina allaha alle lamudalicun waa daalacanaya calaa afcaali alcibaadi addoommadiisu waxay adduunka ku samaynayaan waa daalacanayaan macnaha isagiibaa dee u duurxilaysa aad leedahay adiguna daalin baa tahay oo waxa aad hadda samaynayso waa lagaa goyn doonaa ilaahay sidaa kaagama tegi dubno xisaab iyo cadaalad baa dambaysa maxkamad cadaalada marka waxaad kula mucaamilotay maxay munkir oo kale nazaltahu mansilata almunkiri munkir oo kalead ka dhigtay saa daraaddeed baad inna iyo la mualicun aad maaragtay saasoo kale arbaca namuudajka afraad waxa weeyaan allaahu mawjuudun baad iska tidhi mid gaalahoo le ilaahay ma jiro baad waxaa ku tidhi allaahu mawjuud alle waa jiraa taquulu dalika liman yunkiru wujuuda lilaah oo maxaad ugu adkayn weyday dalaa'ishii iyo shawaahiddii iyo waxyaabihii ilaahay subxaana wa tacaala jiritaankiisa ayaa kownka iyo meel walba ka buuxa ambiyada iyo maaragtay ayna sheegeen marka wax in loo adkeeyo istaahil maaha marka waxaad ka dhigtay nazaltahu mansilata le khaaliya dihni oo kale ayaad ula macaamilotoo munkirba kama digin amilada markaa waa uu sii wadayaa xagga kalena waad kusii arki doontaa tabriinka koowaad bayin wajha khuruuji alkhabari can muqtada aahiri fi kuli mihaali min alamhilati alaatiyati waxaa ka mid ah qaala tacaala wasalli calayhim khud min amwaalihim sadaqatan sekada ka qaadoo aad ku daahir yeelayso wasalli calayhim u ducay salli calayhim markaa qofkii lay u ducay la yidhi taba maxaa ducada aad ka helaysaa xoolaha kuugu badanaya dii lagu nebigu kuu ducayo dee nebi baaba kuu ducayo marka waxa laga yaaba in xooluhu kuu bataan dadku xoolaha iska jecelyihin marka waxaa laga dhigay mansilata saa'il almutaradid markaasaa lay ina salaataka tawkiidka soo dhacay ina salaataka sakanu lahum yacni ducadaadu waxay u tahay xasilooni bay u tahay way ku degayaan werwerka iyo qalaqa iyo bukhliga iyo waxaasaa kaga tegaya marka saasaa tawkiidka loo sameeyo mansilata asaa'il almutaradid baa loola macaamilooday qul huwa allahu axad wax tawkiida ma leh allaahu samad tawkiid ma laha isagana waxaa laga dhigay maaragtay khaalidiinoo kale loo macaamilooday gaaladii marka sidaa ilaahay loogu abtiriyey loogu sheegay maxaa yeelay ilaahay dalaa'ishiisa iyo waxyaabihii lagu garanaya meel walba jooga ina alfaraaqa la mafsadatu shaqala'aantu ama faraaqadu qof hadduu iska ahaado oo aan waqtigiisa ka faa'idaysan waa mushkilad waa fasaad taquluhu liman yacrifu dalika walaakinahu yakrahu alcamal qof caajisoola ah oo kaslaana oo shaqada neceb ayaad ku tiri warhoy shaqala'aanta waa mafsado ina alfaraaqa la mafsada marka waxaad dejisay nazaltahu manzilat almunkir alcilmu naafic wahaakada wahaakada inta kale iska sii wada waayo dersiga aynu maanta waxa weeyaan dersulyowm alinshaau inshihii weeyaan waa inagiin yidhi culamaau lbalaaqa waxa ay u qaybiyeen hadalka khabarun wa inshaa khabarku wuxuu noqday wixii khaarij leh dibadda u baxsan oo marka hadhow la eegana yaxtamilu sidqa waalkadiba lidaatihi been iyo run miduu noqon kara lidaatihi had iyo jeer qaydkaa in lagu xidho waa jirtaayo waad ka dherigsan tihiin maxaa yeelay waxaa jira hadal ah mar walba ruma kalaamullaahi mar walba waa sidqi weeye iyo xaq weeye kalaamu rasuul oo sugani waxa weeyaan waa xaq iyo sidqi hadallada qaar baan beenbawaa beenba la odhan karayn qaarna waa dee kadib hadiyo jeer oo muddaci risaala kii beenta sheeganayay nebi baan ahay wakhtigan intuu soo baxo oo odhanayey ama musaylimatulkadaabkii wakhtigii nebigaba sheegtay hadalkiisu waa been marka waxaa markaa sidaa daraaddeed baa la odhanayaa lidaatihi biqadi nadar can qaa'ilihi marka laga indhaha aan la eegin ama laga indha laabto qofkii hadalkani ka soo baxay ee hadalka uun la qiimeeyo hadal halkaa iska yaalla ayuu hadalku been khabarku been iyo run buu midu noqon karaa waayo khabarku waxaynu nii waa wax hore u sii jireen ya haddaad timaahdo iminka tidhaahdo jaaa ra'iisu ra'iiskii baa yimi adigu de waxaad ka warranaysaa ra'iiskii inuu yimi waa wax jiray weeyaan hadalkaagan intaanad odhan buu jiray arrintaasi jirtay marka waannu eegi doonnaayo haddii uu joogana oo yimina waa run haddii aanu imanna waa been khaarij buu leeyahy khaarij wax adiga hadalkaaga ka baxsan waay oo waxaynu nihi hadalka waxaa loo qaybiyaa yani saddex nisbaa jirto oo nisba dihniya iyo nisba kalaamiya iyo nisba khaarijiya nisba dihniya waxa weye sida madaxaaga ku jirta ee ay kula tahay adiga nisba kalaamiyana waxa weye hadal halkaa yaallo oo ficil iyo faacil ama mubtadiya khabar ka kooban waa nisba kalaamiya nisba khaarijiyana waxa weeye marka dibadda la eego waxaa bannaanka yaalla ardul waaqic yaalla sida dhabta ah marka lao tago ha dhowto wixii ama run ama been noqon kara waxaasaa khabar la yidhahdaa marka ee nisba khaarijiye leh inshaaga waxaa la yidhaahdaa yow inshaagu nisba khaarijiye ma laha hadalkaagani markuu afka ka soo baxayba wax ka horreeyey maba ahaba waxa weeyaan iijaadu macnan bilafdin yuqaarinuhu filwujuudi weeye iijaadu macnan waa in la keenaa ujeeddo la keenaa bilafdin lafdina lagu keenaa lafdigaasoo yuqaarinuhu la xidhiidha ama la socda filwujuudi macnaa amarkaaga marka la helayo matluubkiisa iyo marka kelmadda afkaaga ka soo baxday horta waa inayba soo horraysa kelmadda afkaaga ka soo baxday haddaan ku dhahdo uktubi dersa dersiga qor hadalkayga nudqigaygaa horeeya marka inaan uktubku idhaahdo markaa kadib baa laga yaabaa kitaabada inay dee la helo ama la waayo laakiin wax kasii horreeyey ma ahayn haddaanku idhaahdo gabadh laguu meherinayo oo aanku idhaahdo zawajtuka hinda binta muxamed hindadii ina maxamed baan kuu guuriyey waay markaad tidhaahdo qabiltu nikaaxaha wa taswiijaha ayaa la helayaa ayaad qabtaa markaasaad qabtaa laakiin intii ka horraysay waxba way sumaydaan ahayn inshaaga macnihiisa si aad u fahamto hadalkaas bay ka dhalanaysaa aarta guurkaagaba inaad gabadha qabtaba oo qabiltu nikaaxahaa tidhaahdo markaas oon weliba ogolaato de ayaaba aartaasu ka dhalanaysaa wax jirayba masii ahayn ba awel saa daraaddeed marka maaragtay siyaqaasoo kale la isticmaalayo oo maaragtay la guurinayo gabdhaha iyo waa inu qodku hadiyo jeer qaar wadaado wadaad ma tahay baa iminka la yidhahdaa moogta waar wadaad inoo eega oo dabadeedna mid yaroo cimaamidsi halkaa ka soo qabsanayaan mid weynaba dee mid yar yaan mid yar mun odhanayn dabadeedna hadduu doono ma yaqaano shuruud bay leedahayoo waxaana arkaan bay leedahayoo waxbay leedahayoo axkaam badan baa meeshaa ku jirta soo maa dabadeedna wuxuu iskaga odhanayaa usawijuka baa iska odhanaya mudaaric buu ka bilaabaya siqada had iyo jeer wax lagu caqdiyayaa waa inay maadi tahay bictuka baan kaa iibiyey ajartuka zawajtuka siiqadu waa inay maadi tahay marka inshaa weeyaan inshaagu markaa waa waxa hadalkaaga la socda ee ka dambeeya ee aan ka sii horreyn ayaa inshaa la odhanayaa ayib marka inshaagii waa la qaybin doonaa insha allah oo waxaa loo qaybin doonaa mid leho dalabiyun mid wax lagu dalbanayo matluub lagu rabo iyo kayru dalabiyin midaan waxbaba lagu dalbanayn inshaaga dalabiga ah waxaa lagu dalbanaya sidiisa waxbaa lagu dalbanaya waa yudlabu bihi xusuulu shayin lam yakun xaasilan waqta dalab inshaaga dalabiga la yidhaahdo yudlabu bihi xusuulu shayin waxaa lagu dalbanayaa in shay la helo shay inuu xasilo shaygaasoo lam yakun aan ahayn xaasilan mid jira waqta dalabi marka dalabka soo fulinaysa waana shan siiqo ayaa markaa balaaqada lagu diraaseeyaa waa amarkii iyo nahyigii iyo nidaagii yeedhmadii iyo tamanigii tamanigii aad wax jeclaysanaysa isaga lise waa dalab iyo istifhaam waa shanta shantaasaa markaa balaaqadu ka hadashaa inshaa kaloo dalabii waa jiraa sida maaragtay cardiga oo kale iyo taxdiidka iyo ducada iyo haddaan ku dhahdo raximaka allaahu raximaka allaahu allaha kuu naxariisto raxmad baan kuu dalbaya qofkii xanuunsanayey baad ku tidhi shafaaka allaahu caafaaka caafaaka allaahu wa shafaaka alla caafimaad ha ku siiya caafimaad baan alle ku weydiinayaa isaga lifsi waa dalab raximaka allaahu waa dalab cardigii waa dalab nabiyulaahi ibraahim calayhi salaam markuu martida ku yidhi alaa taakuluun alaa taakuluuna cuna waa dalabun birifqin moogta kul waa ka yar fiican tahayoo war miyaydaan cunayn maa yara cuntaan maa cuntaan cuntadaan idin soo dhigay yani idinkii soo diyaariyay maa yara cuntaan maa cuntaan waa dalab maarata iska khafiifa marka isaga lisagu waa dalab cardiga iyo taxdiidka iyo maaragtay ducada iyo waa dalab laakiin dalab aan lagu dilaasayn waxa weyaan balaaqada balaaqada waxaa lagu dilaasaynayaa amarka iyo nahyiga iyo istifhaamka iyo nidaaga iyo tamaniga shantaasaa lagu diraasaynaya waxaa laakiin dalabi ah oo aan leeyahay khayru dalabi ah inshaa khayru dalabi ah baa jira oo ah waxaa ka mida tacajubkii markaad wax la yaabto waxaa ka mida wixii la odhan jiray tarajigii rajadii rajadii baa ayaa ka mida waxaa ka mida dhaarta jumlada maaragtay dhaarta ah iyada lafteeda jumlada hore inta hore qasamka ahi waa inshaa'i dee markaad hadalka bilaabayso le uqsimu leedahay waa inshaa'i maaha khabar dhaarta haddaad bilaabaysaa wata lagu dhaarinayo kugu wallaahi ba marka wax hore sii jiray ma ahayn ee waxa weeyaan haddaad bilaabaysaa dhaarta marka waa inshaa'i dhaartii iyo maxaanku dhahdaaye tacajubkii iyo maxaanku dhahdaa allahuma salli calaa muxamadin madxigii tacajubkii madxiga iyo demiga laftiisa cayda iyo ammaanta markaad wax caayayso ama ammaanayso kuwaas iyaga waa khayru dalabi marka insha allahu tacaala darsigaanu sidaasaynu eegi doonaa alinshaau inshaahgii oo ah wax la bilaabayo amase waxa weeyaan iijaadu macnan bilafdi yuqaarinuhu fi lwujuudi taqsiimuhu qaybintiisa la qaybiyo ilaa dalabiin mid dalab loo nisbeeyey dalab loo aaneeyo wax lagu dalbanayo iyo wakayru dalabiin midaan waxbaba lagu dalbanaynin alamila waxa uu yidhi miaalka almihaal awal wuxuu yidhi axiban la jeclaaw ligayrika kayrkaa la jeclaaw maa tuxibu waxaad la jeceshahay linafsika naftaada la jeceshahay axiba waa amar waa waxa weyaan alabu lficli alabu xuduuثu اlficli min almukhaaabi alabu xuduuثi اlficli min almukhaaabi qofka aad la hadlayso inuu ficilka sameeyo ayaa laga dalbanaya hadhow markaynu usuulka iyo waxaa tagno cala sabiili اlisticlaa'i walilzaami bay odhanayaan cala sabiili اlisticlaa oo kan maaragtay daalibka ahee aamirka ahi waa inuu sarreeyaa ama isa sarraysiinaya ila waxbuu kugu ilzaaminaya kugu waajibinayaa marka wuxuu noqonayaa dalabu xuduuثi اlficli min almukhaaطabi cala sabiili alisticlaa'i walilzaam saasay u badan yihiin inay yidhaahdaan amarku weeyaan alabu xuduuثi اlficli min almukhaaطabi cala sabiili alisticlaa'i walilzaam axiba la jeclow ligayrika kayrkaa la jeclow maa tuxibu waxaad la jeceshahay linafsika almihaal الثaani waxa weeyaan min kalaami اlxasani radi allahu canhu xasan bin cali hadalkiisii waxaa ka mid ahaa laa tadlub ha dalbanin min aljazaa'i abaalka xaggiisa ha ka dalbanin abaalgudka xaggiisa ilaa biqadri maa sanacta intaad samaysay in la eg mooyaane waayo haddaad qofka wax yar siiso hadhowna wax weyn ka dalbato waa qalad ey shaqada haddaad ayar qabato xoogaa yar shaqaabaad qabatay dabeedna shaqo we lacag badan baad dalbatay abaal badan dee lagu siin maayo intaasaa sukaysataa lagu leeyay laa tadlub ha ka dalbinin min aljazaai abaalgudka ama abaalka xaggiisa ilaa biqadri maa sanacta kaasina waxa weya waa nahyi waa alabkafi min alficli alabu lkafi min alficli cala sabiili alisticlaai walizaam asal ahaantii saasuu noqdaa wa qaala abu ayib abu ayib waxa uu yidhi alaa maa lisayfi dowlati lyowma caatiban fadaahu lwaraa amda suyuufi madaariba alaa maa lisayfi dowlati alaa hooya baraaruge maa lisayfi dowlati sayfi dowlo maxaa u sugnaaday alyowma maanta caatiban xaaluu yahay miduu xanaananaya maanta muxuu talow la canaantamayaa sayfi dowle fadaahu ha furteen alwaraa makhluuqu ha furto makhluuqu khalqiga oo dhammiba ha furto amda suyuufi amda suyuufi ay amdax waxaan ammaanayaa amda suyuufi seefaha ka ugu daran madaariba xagga afka seefaha ilaahay u abuuray seefta ugu af badan weeyaan ninkaa seefudowle la yahdaa marka gaalada maaratay sida uu idaa maaragtay acmala sayfahu fii riqaabi lkufaar madaxu ka guraa waa nin khatar buu ku leeyay alaa mina lisayfi dowlati sayfidowle maxaa u sugnaaday alyowma maanta caatiban alyowma maanta uu canaantan wax canaananayaa maxay tahay fadaahu ha furo ha furto alwara oo makhluuqa kaleba intay nafta waayeen isagoo naftiisa ha la badbaadiyo macnaha waa ducaa'iya taasi waa ducaa'iya amda suyuufi waxaan ammaanayaa amda suyuufi seefaha ka ugu af badan madaariba wa qaala xasaan ibnu haabit waxa uu yidhi xasaan ibnu haabit wuxuu yidhi alaa layta shicrii walayta dayra tukhbirunii maa kaana bayna caliim bni cafaana alaa hooyaay iska xarfu tambiihe markay xarfu nidaagu markuu galo xaraf kala galo waa litambiihi bay dhahdeen u badan yihin culamada inay dhahdeen waa tambiihun waayo dee xarf looma yeedho layta waxaan jeclaan lahaa shicri ogaalkaygu mawjuudun inuu jiro waxaan jeclaan lahaa inaan ogahay walayta waxaan jeclaan lahaa addayra shimbiruhu tukhbiruna inay ii sheegaan maa kaana wixii dhacay bayna caliyi wa bni cafaana cali bin abi aalib iyo cumaan bni cafaan wixii dhex dhacay meydkan mad xaqiijin inuu ku jiro diiwaankiisa hadda miaalka unu xanuu keenay leyta leyta leyta oo xarfu tamani ah oo waa alabi qaybta alabiga wey marka xarafkeeda asalka ay u leedahayna waa leyta leyta waxaan jecelahay ama tamaneeya ina waxa ay waxaas dhacaan marka layta dayra tuhbiruna inay shimbiruhu wuxu sheegaan ayuu markaa tamaniyey miaalka shanaad waxaa weeyaan wa qaala abu ayib wuxuu yidhi yaa man yacizu calayna an nufaariqahum wijdaanuna kula shayin bacdakum cadamu yaa man yacizu calayna an nufaariqahum wijdaanuna kula shayin bacdakum cadamu yaa man sayfudowlow yacizu ay adag tahay calaynaa dusheeda ay ku adag tahay an nufaariqahum inaan nufaariqno waa nin aananba kaba hari karayn oo ka maqnaan karayn ninkaas waa inagu adag tahay inaanu faariqno oo marnaba aanu uu naga tago wijdaanunaa helitaanka iyaga kulla shay shay walba aanu helaa wax walba haddaanu helo bacdakum idinka dabadii oo idinka laydin waayo helitaanka iyagaasi cadamun waxba la'aan weeye haddii sayfu dowle la waayo wax walbana la haysto waxay ka dhigan tahay wax walba in la waayo hadduu isaguse joogo waa ninkaad ogtahayo dee waa iska hadli jiray oo waxa weeyaan aad buu u ammaami jirayoo ilaa ayna asmacta ayuha dalhumaamu naxnu nabtu rubaa wa anta alhamaamu waa kii odhan jiray ha naga tegin daruur iyo waxaanu iyo geed aynu nahay oo adiguna daruurtii baa tahay annaguna dhulkii iyo geedihii iyo oo caddaanayna waa baaba'ayna haddaad naga tagto anta alhamaam aduu daruur baa tahay wanaxnu nabtu ruba markaa wuu nidaaynayaa waa u yeedhayaa yaa man yacizu mid ay ku adag tahay calaynaa dusheeda an nufaariqahum inaanu faariqno wijdaanunaa helitaanka wijdaanuna wijdaan haddii la hahdo waa xagga damiirka laakiin wijdaan baa la hahda xagga helitaanka saa in loo kala saari jiraan u malaynaya wijdaanuna helitaanka iyaga kula shay shay walba aanu helaa bacdakum idinka dabadi oo idinka laydin waayaa macnaa cadamun halkaana waa nidaagii wa qaala asimatu ibni cabdillaah shaacirkaasina waxa uu yidhi min shucaraa dowlat ulmawiya ayuu ahaaye binafsiya tilka alardu maa adyaba aruba wmaa axsana almustaafa wlmutarabaca waxa uu yidhi tilka taa alardu ee dhulka ah dhulkayga iyo waddankayga mafdiyatun mid la furtay weeyaan binafsi naftayda alla dhulkayga iyo waddankayga naftayda ha lagu furto intii waddankayga aan waayi lahaa naftayda hala waayo maa adyaba wanaagsana maa ay shay-un cadiimu shay oo maaragtay weyn oo la yaab leh baa adyaba wanaajiyey arubaa dhulka sare meelaheeda sare ee subaanka ah iyo dhulka sare alla wanaagsana wamaa axsana ay maa shayun cadiimun shay weyn oo la yaab leba axsana wanaag badiyey almustaafa meelaha la dego xagaagii meesha lagu xagaagsado iyo walmutarabaca meesha lagu gudaysto marka ninka riirmiigaah wuxuu aada u jecel yahay maaragtay dhulkiisa ayuu aada u jecel yahay waxliba wuxuu aad iyo aada u sii jeclaadaa meesha roobku sanadkaa ku helo berigaanu yareerayna rimiiga joognay meesha guga barwaaqada ay nagu helo doog adhiguna dhiriqda ku dhex jiro ee dhirtuna hadhkeeduna qabow yahay ee udgoon yahay ee geed xamarka iyo dhirta iyo wax walba inta ka soo baxaan maasha allah ee caanaha la qubayo xooluhuna hawl yar yihiin ilaa jilaalkii xoolo waa yaacaane oo waa la aroorinaya waa la kalahayayo waa hawl midhan gugi miyaa iska daaqaya halkaas sidaad geed u baxdaad iska ciyaaraysa marka meesha noocaasa xusuus gaaray kugu leedahay ya markaasaad weliba waxaad jeclaanaysaa guga in la dego meelheblaayo meelaha way kale dhulkuu kala duwan yahay meelaha guga loo ammaanay guga meelana xagaaga u fiican tahay oo dabaysha iyo kaga gabanaysa meelana maaqa jilaalkii laga yaaba in lagu fiican marka wuxuu leeyahay binafsiya naftayda ayaan afdi ku furanaya ama mafdiyatun iska dhehoo adigu waa uun khabar muqadamah tilka taas alardu ee dhulkaahi mafdiyatun mid la furtay weeyaan ama afdi waan furanayaa binafsi naftayda maa adyaba wanaagsana maa shayun cadiimun cajiibun ayaa adyaba wanaajiyey aruba aruba waa jamcu rabwatin rabwana waa meesha sarraysa dhulka wa aweynaahu ilaa rabwatin daati qaraanin wa maciin sooma meel yaroo sare meesha maryaba ku umashay oo kale marka had iyo jeer meelaha sare ee subaankaahina way dhir waa daaq wanaagsan yihiin meelaha aruba didkeedu waa suhuul waa meelaha jeexyada hoose waxaas wamaa axsana wanaagsana alla wanaag badana almustaafa meelaha lagu xagaagsado iyo walmutarabaca kaasina waxa weeyaan waa waa tacajub kii dalabiga ma ahe waa tacajub weeyaan wa qaala aljaaxidu ninkii jaaxid la odhan jiray wuxuu yidhi camar ibnu baxar buu ahaaye ayaa magaciisu ahaa jaaxid waa muctasili laakinahu se waxa weeyaan cilmulbayaanka iyo balaaqada xariif buu ku yahay aad buu xariifiy kutubtiisa sunna iyo iyo mubtadicba waa ka faa'iidaysan xagga maaragtay kutub buu le iyu qoray marka jaaxid indhaha soo taagtaagan laba indhoodoo soo kuusan ayuu leeyahy indhabuur af soomaaliga indhabuur buu ku noqonaya marka aljaaxid waa indhabuur alay berigii hore intaanu caan noqon kutubtii uu qoray rag kaleu ku soo qoran jiray magacooda markaasaa dabeedna waa markaa dabeedna la akhriyey oo dadki ka daba dhaceen oo kutubada laga iibsaday oo basaaradii ka baxay ayuu ayuu magaciisii caadigaa ku soo qortay laakiin intaa la baran markii horena waxbarashu buu ku faydnaan jiray oo xataa hooyadii warood noo shaqo tag warood masaariif noo raadi maalintii dambaa waxaa la yidhi islaanta markuu meelaha maktabadaha iyo kataa'ibta iyo meelaha wareegaalasanayo intaa waraaqasito intaa wax soo qoranayo intaa wax soo baranayo hadhow markuu dee waa hooyeenbay meelun wax ka siisaayo wax yar bay u keentaa maalintii dambeet waryaha ee war maad shaqa tagtid naga diis waxaanaad qoraysa waa iska tigi dabadeedna maalintii dambe islaantii waxay laba saxan bay isku sii dabooshay halkii miiska yaraa wax loo sii dhigtay markaasuu maasha allah islaanta ilah khayr siiye isagoo dee yaabsan oo kulul daboolkuu ka qaado waraaqo googaan bay ugu sii kurtay meesha hilib iyo bariis baa kugu jiro si macnaa waxaa unbaad ka shaqaysaa dee orod haddaba ya marka dee markii dambe uu nin caana noqday oo tal markii dambe kutubtii maa kusoo duntay iyo faalij baa ku dhacay isagoo faalij qaba haddana kutubta maktabadiina ku duntay markaa ninka la yahahda jaaxid baa waxa uu ka yidhi min kitaabin kitaab waxa uu ka yidhi kitaabkaas makiisii buu ahaa mise mid kolley kitaabba la yahdo halka qisada waddan waan yar ilowsanaaya ayaa wuxuu yidhi amaa bacdu intaa dabadeed fa nicma wanaagsana waan ammaanayaa albadiilu wax la beddesho min azallati gefka wax laga beddesho alictidaaru cudurdaarad baan ammaanaya cudurdaarad la cudur daarto ayaan ammaanayaa buuli fa nicma fiicana albadiilu wax la beddeshaa wanaagsana min azallati gefka haddaad dambowdo ood gefto wax la beddesho alictidaaru cudurdaarad baan ammaanaya inaad ka toobad keento wixii aad ka cudurdaar marka alictidaaru waxa weeyaan waa almakhsuusu bilmadxi kanaynu dhahan magta xagga naxwaha ay almakhsuusu ka lagu gaar yeelay bilmadxi ammaanta alictidaaru weeyaan waa cudurdaaradka haddii aad gefto ama bini aadam ku gef ama ilaahay u gefo waxa aad maaragtay aad la iman karta ugu fiican ee ku bedeli kartaa waxa weya inaad ka toobad keento hadalku saas ugu noqonaya macnaha wa bisa xumaa alla way xun tahay alciwadu bedel min atowbati towbadda waxa lagu bedel qaatana alisraaru dembigii oo la sii daayimo alisraaru waan caayaya alisraaru dembigii oo lagu sii dul sugnaado ayaan caayaya kanna waa almakhsuusu bidemi weeye marka isluubkaas nicma iyo bisa waa inshaagay ka mid tahay oo caybaad bilaabaysaa amase ammaan baad bilaabaysaa marka sidii u laqmayn maysid khabarka oo nicma waxaa nicmo lahaaday oo beri hore nicmo lahaan jiray albadiilu tanna ficil maadi aad ka dhigto waxaana faacilkiisa aad ka dhigto sidii khabarkii ka dhigto lama rabo waxaa weeyaan liinshaai ilmadxi wademi baa la yidhahdaayo haddaad bilaabaysaa waxaad leedahay haddaan ammaanaya ama haddaan caayaya si ay inshaa u noqoto wa qaala cabdulaahi ibnu daahir muxuu yidhi ninkaa lahaad cabdulaahi ibnu daahirna isaguna shaacir buu ahaa ee wuxuu yidhi lacamruka ma bilcaqli yuktasabu alghinaa walaa biiktisaabi almaali yuktasabu alcaqlu lacamruka baqaagaaga ayay qasami dhaartaydu tahaye baqaagaaga iyo jiritaankaagaan ku dhaaranayaaye maa yuktasabu alqinaa hoodantinimada laguma shaqaysto bilcaqli caqliga laguma shaqaysto haddaad caqli badan tahay oo aad nin caqli la tahay kuu keeni mayso inaad qani noqoto qinaha ilaahay baa bixiya walaa biiktisaabilmaali yuktasabu alcaqlu walaa yuktasabu alcaqlu caqlina laguma helo oo laguma shaqaysto biiktisaabilmaali xoolo haddii aad dadka ugu milyaneersan tahay oo aad xoolo badan tahay laakiin xoogaa nacasnimo ay kugu jirto lacagtaada iyo xoolahaagaa ku iibsan kari maysid caqli oo nacasnimadii cid ku bedelaysa male way kula joogaysaa waa tii lagu yidhi nin baa lagu yidhi imaad jeceshahay inaad noqoto nacas xoola leh iyo fariid bilaa xoola ah iska caqli badanoo laakiin fariida markaasuu warniyo waxaan doonayaa inaan fariid fariid bilaa xoolaa noqdo war xoolahaagan iska qaado dadkao dhan baa xaaja ku odhanayo sharaf baad ka helaysaaye maya maya buu yidhi xooluhu hadday tagaan ya oo xoolahaygaba la waayo nacasimadisa ugu hadh mayso nacasimaa wax ka baqaya bu yidhi xooluhu inay ga tagaan dabeedna nacasimaduna igu hadho marka wuxuu yidhi caqligaygaan hasanayay daa marka wuxuu leeyahay shaacirku lacamruka qasami waa dhaar qasamkuna min anwaaci linshaa buu ka mid yahay noocyada inshaaga ayuu ka mid yahay laakiin waa inshaaga oo aan dalabiga ahayn oo kayru dalabigaa weeyaan qasamku markuu dhaaranayo lacamruka baqaagaaga ayay qasami dhaartaydu ahaatay maa yuktasabu lqinaa hodantinimo laguma kasbado bilcaqli caqli laguma kasbado walaa yuktasabu alcaqlu caqligana laguma kasbado oo caqli laguma helo biiktisaabi ilmaali xoolo aad shaqaysatayna caqli laguma soo iibsado marka halkaa miaalka sideedaadna waxa weyaan waa noocii la odhan jiray qasamka weyan oo ka mida min anwaac alinshaaq hayru dalabi wa qaala durummati wuxuu yidhi wa qaala durummati ahe arumma waa xadhig xadhigga weliba iska yare baalibaaliga ah ee awrta iyo maarata lagu xidho ee marka maalin baa isaga oo baadidoonahoo awrgii geel ka lumeen ayuu inan u yimi guri ku joogto markaasuu isoo waraabi reermiiga waana soo waraabayaa lahay mugta biyo ma haysataan dabadeedna inantii baa gurigii dib u gashayoo biyay u keentay say ti hoo yani biyaha yaa darumati kan xadhigga tuurta ku sito inantii buu saa weegayoo inantii waaba ka helayba halkaasaa laga raacay wuba caashiqayba waa kii dee wax walba ku akriyay marka dambe aad buu xariif ugu ahaa bay idhaahdaan xagga maaragtay tashbiibka iyo jacaylku aad uga gebi jiray laakiin madxiga kale iyo cayda kale iyo aadama oqon marka durumati baa leedahayoo aruma waa xadhigga hadda marmar waxaad arkaysaa xagga luqadda iyadoo leeyahay khud haada birumatihi wa haada birumatihi kaa dhammaantiisa kaa dhammaantiisa laftiisa xadhigganubaa laga keenay waxaa la berigi ugu horreysay waxaa hadalkaa yidhi baa la yidhi ninbaa tolome awr buu ka iibiyey mise wuu siiyey awrka markuu ka iibiyo deedna dabarkii iyo hoggaankiina wuu idhi khudhu birumati war xadhiggiisana ku qaado dabadeedna mahmaaba iska noqoto shay kasta oo lagu wada siiyaba wuxuu haada acdaytuhu birumatihi laakiin rumada laguu sheegaya waa uun xadhiggii ogow hadda kulligii ma wada ahaay laakiin kulli bay marka dambe iska wada noqoto shaygaa birumatihi haddii lagu idhahdo dhammaantii baa looga jeeda laakiin xadhiggii unbay ka tamay sheekadu waay marka isagu muxuu leeyahay ninka lehe durumati la ydhaahdaa wuxuu yihi lacalla inxidaara damci yucqibu raaxatan min alwajdi aw yashfii shajiya albalaabili lacalla inxidaara damci laga yaabay indhaha ee ilmadan iga soo da'aysa yucqibu inuu ka dambeeyo oo la cidhbiyo raaxatan raaxo inuu idhexalsiiyo raaxo laga yaaba ilmadan aan daadinayo ee gabadhii maxaa lo odhan jiray ku tashbiifka ku samayn jiray maya maya mayaa lo odhan jir maaha mayaa la odhan jire mayadaas aan u eeyo ma garanaysaa ee ilmadu iiga daadatay ilmadaa iga daadatay waxaa laga yaabaa inuu idhexalsiiyo raaxatan raaxo min alwejdi hilowga aan ka raaxaysanayo ow yashfii inuu iga bogsiiyo ayaa laga yaabaa shajiya albalaabili murugada teeda sii daran murugada teeda sii daran inuu iga bogsiiyo lacalladaasu hadda u keenay miaalka lacalla waa xarfu tirajiyo tirajiga ama rajayntuna inshaaga ayay ka mid tahay laakiin waa inshaau khayru dalabiya lacalla inxidaara damci daadashada ilmadii ay daadanayso oo ay maaragtay shalalax leedahay yucqibu inuu la cirbiya laga yaaba oo keeno raaxatan raaxo min alwejdi hilowgii iyo cishqigii aw yashfii iga bogsiiyo shajiya albalaabili shaji iyo balaabil labaduba waa murugo oo balaabil kelmaddaa jamaca saddex waxyaabood baa leh balbaal waa murugada waxaa isaguna jira shimba laahdo bulbul waxaa jira isaguna weel yaro khamrada lagu shubo bulbula la yidhahdo bulbula iyo bulbul iyo balbaal saddexdoodaba wax lagu jamciyaa balaabil ya marka waa kii shaacirku yidhi waida albalaabilu afsaxat biluqaatiha fanfi lbalaabila biixtisaa'i albalaabili waidaa afsaxat albalaabilu bulbuladii shimbiradii bulbulada ahayd markay ku heesaan biluqaatiha luqadeeda ku heesaan shimbirkii bulbulka ahaa markuu maarata qhinaayadii iyo heestii mariyo oo aad meel dhir lahoo kayn lahoo shimbire ka heesayaan aad iska tagto hee fanfi lbalaabila murugada waxaad iskaga kaxaysaa bixtisaa'i albalaabili khamre aad aad aad cabto khamre magaabi oo dabadee waxay cabi jira ya waida albalaabilu afsaxat biluqaatiha fanfi lbalaabila bixtisaa'i lbalaabili saddexdii jamac ba halkaas u keenaa oo mid waa jamcu bulbul midna waa jamcu balbaal midna waa jamcu bulbula saa inay kala odhanayeen baan filayaa marka wuxuu leeyahay shajiya albalaabili balaabisha marka waxaa weeyaan teeda sii murugaysan weeyaan oo maaragtay murugada teeda sii daran ba iska noqon shaji laftiisa ama iska muruga ah ama iska qiiraysan ama murugaysan haddana balaabil buu usii idaafeeyey calayati xaal miaalku waa lacalla oo xarfu tarajigaas uu keenay jumlada tarajiga ah iyaduna waxay ka mid tahay inshaaga khayru dalabiga ah wa qaala aakharu mid kalena wuxuu yidhi shaacirkale ayaa wuxuu yidhi casaa saa'ilun duxaajatin in manactahu min alyowmi suulan an yakuuna lahu qaddu casaa laga yaabee way dhici doontaa saa'ilun mid wax ku su'aalanaya kaa ku su'aalanaya oo duu xaajatin baahi u saaxiiba laga yaabay in manactahu haddaad u diiddo minal yowmi maanta qof busaaladsan oo wax doonayaa kuu yimi oo wuxuu ku yihi oo wax isii marka in manactahu haddaad u diiddo minal yowmi su'lan waxyaabihii ku weydiisanaya haddaad maanta u diiddo laga yaabee an yakuuna lahu qadun in isna biri yeesho yaa waayahay maanta adoo wax ku dhaanta walaalka wuu ku yimi warniyo he arbal ila naf qaybsooo waa iga xun tahaye waa kaa war naga tag baa tir dabshanyo adduunyadu si muwad noqotee birrita waxa laga yaabaa adiguna inaad sidiisoo kale noqoto bisaarasato isagiina wax helo dabadeedna isagiin oo birrita wax haystaa ay ya marka casaaga afcaalu lmuqaaraba ayaa iyaguna waxay yihiin qaar ka mid a casaa iyo xaraa iyo ikhlowlaqa iyo karaba iyo afcaashaas iyaguna inshaaga ayay ka mid noqdaan iyaguna waxyaabaha ay galaan waa inshaa iyaguna toban miaal ba inoogu keenay kaa hore amar buu ahaa ka ku xigaa nahyi buu ahaa ka ku xigaa oo saddexaad wuxuu ahaa ducu ahaa ka afraad wuxuu ahaa tamani buu ahaa ka shanaad wuxuu ahaa nidaa buu ahaa ka lixaad wuxuu ahaa maxay tacajub buu ahaa ka toddobaad muxuu ahaa afcaalulmadxi wadami buu ahaa ka sideedaad muxuu ahaa afcaal qasam baa ku jira ka sagaalaad duruma beydkiisa isagana taraji baa ku jira afcaalu tarajigii weeye ka ka xigna waxa weeyaan afcaalulmuqaaraba tobankaasiba waa toban ka mida inshaaga inshaaga ka midi muxuusan halkan ku keenin siiqulcuquud ma keenin bictuka iyo zawajtuka iyo cuquuddii halkaas ma keenin marka insha allah sharxa idinkaa iska akhrisan doonaa alqaacida qaacidadu waxay leedahay alinshaau bahalka inshaaga la yidhaahdaa waa wixii maaragtay aan run iyo beentoonna la odhanayn liannaha laa taxtamilu sidqan walaa kadiban nawcaani duu nawcayne laba qaybood buu qaybsantahayo dalabiyun mid wax lagu dalbanayo waa waxa weye mid lagu rabo matluubun lam yakun xaasilan waqta dalab shay matluub ah oo waqtigii hadalku soo baxay ama cinda nudqi oo cinda talafudi bihi aan jirin baa la dalbanaya in la ahaysiiyo ilaa haddii kale uu siin jiray waxa weye taxsiilulxaasil faa'iide ma leh marka inshaagaas waa dalabi shantay aanu soo sheegnay baana balaaqada lagu diraaseeyaayo amarkii iyo nahyigii iyo istifhaamkii iyo tamanigii iyo nidaaga weeye wa khayru dalabiyin mid khayru dalabi aho isagaan waxba lagu dalbanaynin haddaba fa dalabiyo istifhaamka dalabigaahi maa yastadcii wax u yeedhanaya weeye wax raba weeyaan matluuban matluub buu rabaa maa yastadcii wax dalbaya weeyaan matluuban shay la dalbayo oo matluubkaasoo khayra xaasilin aan jirin oo mid xasalay kayrkiisa waqto dalabi markaad dalbanaysay ma jirin wa yakuunu wuu ahaadaa dalabigaasi bil amri buu ku ahdaa wax lays amray wanahyi wax layska reebay walistifhaami wax laysfahamsiin dalbay oo waxa weya waa talabu lfahmi ama macrifatu talabu macrifati shayin lam yakun macruufan min qablu istifhaamku wuxuu noqonayaa talabu macrifati shayin lam yakun macruufan min qablu inaad tidhaahdo ibar ama ifhamsii shayga shaygaan markii hore aanad macruuf ku ahayn asalkiisu waa sidaa mid walba inuu ka baxo insha allah waynu arki doonaan wa tamani iyo tamanigii oo waxa weeyaan waa alabu maa fiihi cusrun aw alabu lmustaxiil waa dalab yaro culays ku jiro oo la heli karo ama mustaxiilba aad dalbato wanidaaya waa yeedhadii waa yeedhmadii waxa weya alabu liqbaali min almukhaaab qofkii mukhaaabka aad la hadlaysay inuu kusoo qaabilo ama kuu jawaabo aad dalbatay wey shantaas waxa wey waxaa loo yaqaanaa dalabiga ayaa loo yaqaanaa wa kayru dalabihi dalabiga kayrkiisina waxa weeyaan maa mid weeyaan laa yastadci aan doon aan yeedhaynin matluubu yeedhi maayo oo lahu siyaqun siiqooyin buu leeyahay kaiiratun oo fara badan minhaa waxaa ka mid a atacajub wixii aad la yaaban tahay walmadxu waxaad dhammaanayso wadamu waxaad caayayso walqasabu markaad dhaaranaysay wa afcaalu rajaa afcaasha rajaaga afcaalumuqaarabadana waa saase qaar ka mid a wakadalika siyaqu lcuquudi siiqooyinka wax loo kala caqdiyo ama wax loo kala iibsado ama wax loo kala qortana waa iyagu kuwaasay ka mid yihiin ayib waxaa kaloo jiri karaa inshaa dalabi ah laakiin aan isaga lagu balaaqada qorin sida cardiga iyo taxdiidka aan marka horeba sheegaynay iyo jumlada ducaayada iyo kuwaas ayaa jira marka insha allahu tacaala halkaasaynu maanta aynu iskaga dayn doonaa haddii la ydhaahdo kada kadib baynu markaa aynu boobsiin doonaa biidn illahi tacala haddii muqadimadii la dhaadhaafay inta kale waa in la yara boodboodsiiyo wsal allaha wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi wslm